إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka la wareegay gacan ku-haynta deegaanka masagawaay ee gobolka galgaduud xilli shalay ciidamada dowladda federaalk oo isaga farxadeen deegaanka camaara ee gobolka mudug ciidamo ka tirsan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalad duqeymo la beegsaday fariisimo ciidamo ka tirsan dowladda federaalk oo ay kaga sugan yihiin qeybo ka mid a magaalada muqdisho iyadoo howlgal qarshaysan oo ka dhacay isla gobolka banaadir lagu dilay askari ka tirsan dowladda federaalka ciidamada bangaraafta ee tababaratay dowladda maraykanka ayaa shan qof oo shacaba ku dilay deegaanka ugunji ee gobolka shabeellada hoose ku dhowaad labaatan askari oo ka tirsan maleeshiyaadka bangaraafta ee ay tababaratay dowladda maraykanka ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaallo ka dhacay duleedka magaalada kismaayo ciidamo etoobiyaan ah ayaa soo galay deegaano ka tirsan dhulka uu ka arrimayo maamulka somalilan madaxweynaha dowladda federaalka ayaa walaac ka muujiyey awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoo sheegay inay doonayso inay isku fidiso dalalka dhaca qaaradda afrika iyo guud ahaan caalamka maleeshiyaad hab qabiil u abaabulan ayaa gabar yar kufsi iyo waxyeelo xoogan ugu geystay qeybo ka mida gobolka galgaduud shil diyaaradeed ayaa ka dhacay garoonka diyaaradaha ee magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe guddiga fatahaadaha ee walaayaadka islaamiga ah ayaa soo bandhigay waxqabadkiisa kadib munaasabad ballaaran oo ka dhacday deegaanka kunye barrow ee gobolka shabeellada hoose إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka la wareegay gacan ku-haynta deegaanka masagawaay ee gobolka galgaduud xilli ciidamada dowladda federaalk oo ay shalay isaga firxadeen deegaanka camaara ee gobolka mudug warkaas iyo warar kale oo ay ka mid yihiin duqeymo lala beegsaday fariisimo ciidamada dowladda federaalk oo ay ku lahaayeen magaalada muqdisho waxaa ka waramaya maxamed cali aadan
haashim aroornimadii hore ee saakay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay la wareegeen gacan ku-heynta deegaanka masagawaay oo ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ee bartamaha dalka soomaaliya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa la wareegay deegaankaas kadib markii ay halkaasi isaga firxadeen askartii dowladda federaalka ciidanka ku sugnaa deegaanka masagawaay oo wadnaha farta ku hayay islamarkaana ka baqayay weeraro xoogan oo uga yimaada dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saakay waxay iyagoo aan xabad kush ka siinin isaga firxadeen deegaanka masagawaay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaana la wareegay fariisimihii askarta dowladda federaalka iyo guud ahaan deegaanka markii ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab la wareegeen masagawaay waxa ay halkaasi ku dileen mid ka mid a askarta dowladda federaalka oo ay ka carareen ciidamadii firxadka ahaa sidoo kale waxay mujaahidiinta al-shabaab nolosha ku qabteen askari kale oo ka tirsan isla dowladda federaalka waxaa intaa dheer in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab markii ay la wareegeen deegaanka masagawaay ay furteen dhammaan zaadkii iyo sahaydii askarta dowladda federaalka u tiilay saldhiggii ay ku lahaayeen deegaanka shalay ayay ahayd markii ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegeen gacan ku-haynta deegaanka camaara ee koonfurta gobolka mudug ciidamada dowladda federaalka ayaa gelinkii dambe ee shalay isaga firxaday deegaanka camaara sababa la xiriira cabsi weyn oo ay ka qabeen weeraro uga yimaada dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab war rasmi ah oo shalay kasoo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu xaqiijiyey in ciidanka mujaahidiinta ay si buuxda ula wareegeen gacan ku-haynta deegaanka camaara ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bilihii janawari iyo febraayo la wareegay deegaanada caad shabeelow iyo qaycad oo ka wada tirsan gobolka mudug halkaasoo askarta dowladda federaalka iyo maleeshiyaad kale ay la wareegeen iyagoo taageero dhanka cirka ah ka helaya dowladda maraykanka tani ayaa ka dhigan qalqal aada u xoogan oo soo food saaray ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan furimaha wilaayaadka islaamiga ah ee galgaduud iyo mudug iyagoo qaar ka mid a deegaanada ay halkaasi kaga sugan yihiin askarta dowladda federaalka iminka laga dareemayo qoobgariir ay ka qaadeen firxadka ay sameynayaan askarta dowladda federaalka baqdinta iyo walwalka soo wajahay ciidamada dowladda federaalka ayaa laga dareemayaa dhammaan gobolada mudug galgaduud iyo shabeellaha dhexe waxaana la soconnaa in goboladaasi ay ka dhaceen dagaalo aada u qaraar oo dowladda federaalka looga dilay boqolaal askari arrinkaas oo dhabarjab iyo murugo ku ah dowladda federaalka maadaama ay dagaaladaasi ku weysay ciidamo ay in muddo ah usoo xashidinaysay si ay ula dagaalanto ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayaadkaas haddii aan intaa uga gudubno la wareegitaanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee deegaanada masagawa iyo camaara geesta kale waxa ay mujaahidiintu xalay saqdiya dhexe madaafiic ku garaaceen xarumo ay dowladda federaalka ku leedahay gudaha magaalada muqdisho sida xarunta habar khadiija oo ah taliska sirdoonka ee dowladda federaalka iyo xarunta golaha aqalka sare ee baarlamaanka dowladda ilaa iyo hadda lama xaqiijin inta uu la egyahay khasaaraha rasmiga ah ee dowladda federaalka kasoo gaaray duqeymahaasi xalay lagu beegsaday xarumaheeda isla muqdisho ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay howlgal qorshaysan oo ay ka fuliyeen xaafadda jidcakaaro ee degmada wadajir ee magaalada muqdisho waxa ay ku dileen askari ka tirsanaa dowladda federaalka askariga la dilay ayaa lagu magacaabi jiray cali maxamed nuur ciidamada bangaraafta ee tababaratay dowladda mareykanka ayaa shan qof oo shacaba ku dilay deegaanka ugunji ee gobolka shabeellada hoose maxamed daar ayaa ka waramaya waad maasantahay shan cabdinaasir een ciidamo ka tirsan kuwa bangaraaf ee maraykanku uu tababaray ayaa xalay weerar qar iska tuurnimo ah waxa ay kusoo qaadeen tuulada ugunji oo hoos tagta degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose ciidamada oo gawaari dagaal watay ayaa si kadis ah halkaa u yimid waxaana ay la kulmeen iska caabin adag oo ku qasabtay inay dib kaga gurtaan deegaankaasi oo lagu maamulayo shareecada islaamka dhibaatooyin kala duwan ayay ciidanka bangaraaf halkaa ka geysteen wararkii ugu dambeeyay ee kusoo dhacay warbaahinta alfurqaan ayaa sheegaya in askarta bangaraaf ay si bareer ah u dileen shan qof oo ka mid a dadka beeraleyda ah ee ku dhaqan shabeellaha hoose ciidamada bangaraafta ayaa duleedka deegaanka ugunji waxaa looga gubay gaari oo raadkiisa saakayba uu yaala halka lagu gubay gaarigaasi waxaana goobtaasi ay ka qaateen midad iyo dhaawacyo iyadoo ay soo caga dhigatay diyaarad kuwa qumaatiga u kaca oo lagu daabulay askarta ka waxyeeloobay ciidamada bangaraaf xaaladda ayaa hadda degan wixii tafaasiil ah wararkeena dambe ayaan kusoo sheegi doonaa insha allah ku dhowaad labaatan askari oo ka tirsan maleeshiyaadka bangaraafta ee uu maraykanku tababartay ayaa dhibasho iyo dhaawac ku noqday dagaalo ka dhacay duleedka magaalada kismaayo maxamed qaasim ayaa faahfaahinaya
xogo dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaalo culus oo lagu jebiyey ciidamada bangaraaf ee ay tababaratay dowladda maraykanka oo shalay ka dhacay gobolka jubbada hoose dagaaladan ayaa waxay si gaar ah uga dhaceen inta u dhexaysa deegaanada kaamajaroon iyo dhalaja ee dhaca duleedka magaalada kismaayo inta la xaqiijiya waxaa dagaaladan culus oo shalay ka dhacay duleedka kismaayo lagu dilay sideed askari oo ay saraakiil ku jiraan halka sidoo kale ay ku dhaawacmeen in ka badan toban kale oo iskugu jira askar iyo saraakiil sare saraakiisha ciidanka bangaraaf looga dhaawacay waxaa ka mid ah sargaalkii ciidanka la jebiyey watay oo lagu magacaabo aadan macow duleedka magaalada kismaayo waxaa marar badan ka dhacay dagaalo culus oo lagu jebiyey ciidamada bangaraaf kuwaas oo lagu dilay tobanaan askari kuwo kalena lagu dhaawacay ciidamo etoobiyaan ah ayaa soo galay deegaano ka tirsan dhulka uu ka arrimiyo maamulka somalilan faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan beder ciidamada dowladda xabashida ethoobiya ayaa dhaqdhaqaaqyo ka wada deegaanada dhac xuduud baynaadka uu dhulka soomaali galbeed la wadaaga gobolka waqooyi galbeed soomaaliya wararka ayaa sheegaya in kumanaan askari oo ka tirsan ciidamada xabashada ethoobiya lasoo dhoobay gobolada sool togdheer iyo cayna waxaana ay gudaha u galeen deegaanada dhac xuduud baynaadka deegaano badan oo ka tirsan deegaanada uu gacanta ku haya maamul goboleedka somalilan ayaa waxaa kusii qulqulaya gawaarida dagaalka ee xabashida ethoobiya ciidamada xabashida ayaa la sheegaa inay kasoo galeen dhanka gobolka doolo soomaali galbeed waxaana ay u gudbeen buuhoodla iyo qeybo ka mid a sool sarkaal ka tirsan maamulka khaatumo ee fadhigiisu yahay magaalada laascaanood ayaa xaqiijiyey in ciidamada ethoobiya ay soo gaareen deegaanada s s c iyagoo xoojinaya maleeshiyaadka maamulka muuse biixi waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay qaar ka mid ah magaalooyinka dhaca gobolada waqooyi ka taagnaa xiisad colaadeed oo isku horfadhiyaan maamulada somalilan iyo midka khaatumo waxaana dhacay muddooyinkii tegay dagaallo xoogan oo aan waxba laysku reeban madaxweynaha dowladda federaalka ayaa walaac ka muujiyey awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoo sheegay inay doonayso inay isku fidiso dalalka ku yaala qaaradda afrika iyo guud ahaan caalamka cabdifitaax faarax ayaa ka waramaya
madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud oo khudbad ka jeedinayay xerada turkism ee magaalada muqdisho oo tababar loogu soo xirayay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa si cad u sheegay in dagaalka uu kula jiro mujaahidiinta al-shabaab uu yahay dagaal caalami ah oo isaga iyo dowladiisaba ay dunidu usoo wakiisheen xilligan aysan dhankooda suuragal ka ahayn inay gudan waayaan howsha ay u hayaan shisheeyaha xasan sheekh maxamuud isagoo wata hadaljeedintiisa ayaa waxa uu walwal ka muujiyey in shabaabku aanay soomaaliya ku ekayn ayna doonayaan in dunida inteeda kale u gudbaan sida dalalka dariska la-ah soomaaliya
la dagaalanka argagixisada waa mas-uuliyad qaran waana mas-uuliyad caalami ah li'anna argagixisadu mushkiladeedu kuma eka oo keliya dalkeenna dariskay rabtaa inay baabi'iso gobolka aan ku noolnahay geeska afrikay rabtaa inay baabi'iso afrikay rabtaa inay baabi'iso caalamkana inay u sii gudubto ayay rabtaa suurtagal ma aha ummad ahaanna karaamo iyo sharaf nooma aha inaan noqonno god mugdi ah oo madow oo ay ka soo fulfulaan balaayadu madaxweynaha dowladda federaalka ayaa xilliga uu khudbadda ka jeedinayay xerada turkisom ee magaalada muqdisho waxaa la arkayey isagoo ay mar kale gacantu u duuban tahay lamana oga waxa kaga dhacay si kastaba xasan sheekh ayaa ku fashilmay dagaalka uu ku iclaamiyey mujaahidiinta kadib markii dib loo doortay dagaalkaasi ayaa waxaa ku dhammaaday kumanaan ciidamo ay soo tababareen dowladaha itoobiya turkiga ugandha iyo masar tan iyo markii ay itoobiya ku dhawaaqday in la siiyey qeyb ka mida badda soomaaliya ayaa xasan sheekh waxa uu ku celcelinayay in damaca itoobiya uu dhaliyey kumanaan dad ah inay ku biiraan safka mujaahidiinta isagoona si cad u muujiyey in taasi ay dhib ku tahay dowladdiisa iyo dalalka kenya iyo itoobiya oo dhul ka haysta ummadda soomaaliyeed
maleeshiyaad habqabiil u abaabulan ayaa gabar yar kufsi iyo xadgudubyo kale ugu geystay qeybo ka mida gobolka galgaduud mubaarag cumar ayaa faahfaahinaya miyiga degmada balanballe ee gobolka galgaduud ayaa waxaa laga soo sheegayaa dhacdo layaab leh kadib markii gabar yar loo geystay kufsi iyo dhaawac isugu jira jirdil iyo towreyn gabadhan yar oo ahayd arijir ayaa waxaa soo weeraray kooxaab qabiil u abaabulan kuwaas oo dhibaato u geystay gabadhan yar aabbaha dhalay gabadhan oo lagu magacaabo cali daahir colaad ayaa ka warbixiyey dhibaatada loo geystay gabadhiisa isagoona sheegay inaysan waxba u qaban maamulka galmudug ee ka arrimiya halkaas gabadhaa meesha lia ka handhaale iyadoo ka raacday ari reerkaygu waa reerka xagga u xiga ee ayaga xiga weeye way dhibsadeen waa la fogeysay waa la uleeyey waa la siiyey intaasoo toorey baa ku taalla intaa oo toorey baa ku taalla dhiiggaygu haddeer caadi maaha maba hadlay aqaanba tooreeyahaasaa lagu dhigay waa la qabsado sharciyan isticmaal naageenna looba reeba ayadoo mayd camala jalla waaya meesha laga soo qaado meel u bandhe fayakeer baa la keena fayakeer dhakhtar axmed baa joogay waxba ka qaba waay dhuusa mareeb baa loo qaado gobolkaa la geeyey muddaa lagu soo daaweyey haddeer maxaa qabatay galmudug wax badan baa asaasinaad maxay ka qabateen baranbar ama gurceel joog ama dhusmareeb joog ama cabud waaq joog maxaa qabatay waxba waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay gobollada dhexe ee bartamaha soomaaliya laga soo sheegayaa colaad beeleedyo horintooda lagu eedeeyey dowladda federaalk iyo maamulka galmudug waxaana dhaliisha loo haysta ka mid ah inay hub isugu dhiibeen beelaha walaalaha ee wadadega gobolladaas shil diyaaradeed ayaa ka dhacay garoonka diyaaradaha ee magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed ciise magaalada jowhar waxaa kusoo dhacday diyaarad taasoo u rarneyd ciidamada admis ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya diyaaradan oo ahayd nooca xamuulka qaada ayaa waxay ku dhacday garoonka diyaaradaha ee magaalada jowhar kadib markii ay ka baxday dhabaha ay ku socdaan diyaaradaha dadka saarna ayaa laga soo wariyey ayna jirin khasaare soo gaaray markii laga reebo diyaaradda oo qaybo badan ka burburtay iyo agabkii saarna oo ahaa mid ciidan iyo saadba halkaa ku basbeelay mid ka mid ah mas-uuliyiinta maamulka hirshabeelle ayaa arrimahaasi ka hadlaya
diyaaraddaas waxay ka soo duushay magaalada kambaala waxay u waday saanad iyo macalimiin tababar ciidamo degan garoonka diyaaradaha maxamed dheere airport oo ay uwa socdaan tababar waxay u waday saanad iyo macalimiintaas diyaaraddu waxay cilad oo ashidanti iyada ku yimid darteed hawada sare ayay iyadoo baalaynaysa oo dhaqdhaqaaqaysay ay ka soo degtay garoonka waxayna ku dhacday raanweyga meel kama ka bannaan oo oo oo oo aada howdu ah waxaa ka kacay jantiile isla markiina waxaa u baxay marwaxad kamida marwaxadaheeda taas oo keentay in ay marwaxadii dab uu ka kaco marwaxadiina go'do ma ahan marka ugu horeysa diyaarad noocan oo kale ah ay ku burburto ama waxyeelo kusoo gaarto dalka soomaaliya warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ah alfurqaan guddiga maaraynta fatahadaha ee walaayaadka islaamiga ah ayaa soo bandhigay waxqabadkiisa kadib munaasabad ballaaran oo ka dhacday deegaanka kuunyabarow ee walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose mahad cubayd ayaa ka waramaya munaasabadan oo ahayd mid heerkeedu sarreeyo ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab mas-uuliyiinta iyo xubnaha guddiga qaarkood wulaad culimo odayaal dhaqameedyo ganacsato iyo dadyow kale oo ka mid ah qaybaha bulshada munaasabadan ayaa waxaa si maqal iyo muuqaal ah loogu soo bandhigay howlqabadka guddiga gurmadka fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo qaybo kala duwan isugu jira waxaana munaasabadda laga jeediyey kelimaad kala duwan kuwaas oo aad caawa inta ka dhiman kula socon doontaan barnaamijka dhuuxa waraysiyada insha allah maadaama halkay munaasabadu ka dhacday ay ahayd wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose waxaa kelimadii ugu horreysay qaatay waaliga gobolka shabeellaha hoose sheekh cabdusamed abu cabdiraxmaan isagoo soo dhoweeyey ka qaybgalayaasha munaasabadda oo meelo kala duwan isaga kala yimid axibati fillah haddee insha allah tacaala waxaan rabaa wax kale ma ahe dadka duyuufta ah ee qiimaha badan ee walaalaha ah ee safarar badan ka yimi inaan gacmo furan ku soo dhoweyno axibatanaa duyuufu alxafli ahlan bikum fii ardikum ahlan wasahla nuraxibukum calaa sadrin raxiibin wadaa xaqun lakum naqlan wacaqla nuxibukum liajli illaahi xaqan wanudhiruhu lakum qowla waficla qawaaniin alculuuji falaa nuriidu fatamat shircatii sidqan wacadla نجاهد في سبيل الله دوما ونبذل روحنا فرعا وأصلا تعالوا يا بني قومي تعالوا تعالوا فابذلوا الأرواح بذلا وكونوا للجهاد له فداء لأنه صار فرضا ليس نفلا intaasi kadiba waxaa munaasabadda hadalka jeediyey afhayeenka guddiga gurmadka fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh xasan yacquub cali wuxuuna soo bandhigay waxqabadkii ay sameeyeen
intaa marka haddii macluumadii la keenay waxaa la bilaabay shaqadii in la qabto kadibna waxaa bilowday barnaamijkii samata bixinta haddii dadkii biyuhu ay galeen dadka inaan biyaha kala baxano goobahoodii loogu tago ayaga iyo agabkooda raashiinkii ayaga lahaayeen wixii baaqi u ahaa meeshii u yaalay wixii la heli karo wixii biyaha qaaday ma ahaa caruurtoodii in biyihii lagala soo baxo oo yacni bannaanka la keeno meelaha taagaga ah iyo meelaha aan feydaanaadka gaarin in aan la tagno oo halkaa la gaarsiiyo macnaa biyaha laga bixiyo ayaa inoogu xigtay daabulkaas marka uu suuro galay waxaa bilowday marka wixii ay u baahnaayeen oo ay ugu horreyso noloshii raashinkii dadka waxaa la siinayey raashinna waa la siinayey ciddii suurogeli weysay in raashin la gaarsiiyo lacag ayaa la siinaya dhulka dee dhoob uu ahaa baabuurta ma tawafuraynin waxaa la bixinaya meelaha qaar tamar waxaa la bixinayay bacaha roobka waxaa la bixinayay marakanaacada meelaha qaar waxay nasiib u heleen in waxyaabo kale loogu daro maacuun markii dadka la dejiyey raashiin la siiyey daway u baahdeen waxaa dhacday marka daweyn in dhakhaatiirtii walaayaadka ay dadka dhex kacaan ay dhex fadhiistaan ay daaweeyaan marka walaaye walaayahaan umaanan kala qaadin si guud baan insha allah usoo qaadnay roobabka waxaa ka dhashay waxaa weeyaan cayayaan kanaaca ka dhalatay waxaa loo baahday dadkii in lagala dagaalamo kanaacada waxaa la qabanqaabiyey fariiq magaalooyinka buufiya iyaduna waxay ahayd qayb kale oo gurmadka ka mid ah intaa marka waxay ahaayeen biyihii iyo fatahaadii iyo jawaabteedii gurmadkii ku aadanaa ayuu ahaa sababkaa usoo bandhigaynana waa xisaab celin wey marka maadaama kharashkiina aad ku bixiseen mujtamacii iyo mujaahidiinta intooda kalena idinku aad naa'ib ka tihiin maanta waa feedbacki xisaab celintii waay macnaa sababta loo soo bandhigayo waxaa weeye xisaab celintii waay waxaad noo dhiibteen haddaan gudin nahay meesha aan gelinay itus iyo taabsii baa la yidhi waa kuwan macnaha sidoo kale waxaa munaasabadda ka hadlay guddoomiyaha guddiga fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh maxamed abu usaama wuxuuna faahfaahin ka bixiyey qaybo kale oo ka mid ah howlqabadka guddiga laakiin webigii isaga ahaa ee jubba la dhihi jiray ama shabelle shabeellada webigii shabeelle dhaawac iyo damage adaga gaaray damagekii gaarayna runtii wuxuu noqday waxaan indhaha laga laaban karin waxaan la fiirin karin maxaa yeelay wax allaale iyo wixii ribuud lagu sheegi jiray ama difaacu webiga lahaa waa baaba biyaha hal mitir iyo siddeetan iyo shan ay ka kor mareen dhulkii oo dhan waa xaaqeen webigii waxaa ka leexday webiye isaga la eg yaa ka leexday waa kuwa dadka barakiciyey wax allaale wixii faroo ku yaalla way go-een dadkii markay wixii beerteen hadda nin walba gadaaluu fiirinaya wuxuu leeyahy biyo ma kusoo daray webiga hadduu biyo kusoo daro waxba uma yaalaan macnaha gurigii shalay uu kusoo noqday uu dhoobtay waxba uma jiraan aafadii shalay unbaa haddana sidii iyada ahayd u taagan saarfeyaa lagu soo sameeyey waa la soo maray waa la arkay laba jeeraa lagu noqday oo saarfey loo diray labadii jeer markii la tegey oo la arkay yaa waxaa soo baxday marka wax la fiirsadaa inaynan jirin farihii hadda markii lasoo arkay haddana tirakoobkan xilligii lasoo sameynayay faraha la taargadgareeyey keliya oo lasoo fiiriyey markii la damcay shaqaha la qabto shaqadii shaqo ka weynaa timid waxaa imaatay fartii haddii la xidho aarjinihii ku xigay ee biyaha dul mareenna uu furan yahay waxba kuuma joogaan fartan aad xirtay ka wareeganaan intay ka baxayan haddana waxaa la dhahay marka haddana aarjini hala dhigo webigi aarjini webi la dhigaayana haddee dadkii kasoo shaqaynaya waa garan karaane culayska uu leeyahay iyo maalka ku baxay iyo xaalkiisa nin walba waa fahmi karaa laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala qasnadiisa waa weyn tahay ilaahay baanan ka rajaynaynaa fatxi insha allahu tacaala idan waxay noqotay marka shaqada iyada walaalayaal in loo qumo mar labaadaa la is-imtixaamay sidaa hadda maqlayseenba oo shaqadaa anigii iyo rag kaleba loo diray shaqadii iyada ahayd annagu waa guda galnay toddobadii bisha shacbaan kun afar boqol afartan iyo shan waxayna ka bilaabatay wilaayada jubbooyinka waxaan gelinay qalab kiro ah oo webiga lagu xidhaayo hadda shaqadu waxay ka socotaa degmada kamsuumo galbeedkeeda way ka socotaa degmada jilib galbeedkeedana way ka socotaa bu-aala galbeed iyo bariba waa ka socotaa meesha la yidhaahdo salaglana galbeed iyo bariba waa ka socotaa intaas waxaan ugu talagalnay qoladaas dhankaaja hadda ka soo bilowday inay soo socdaan ayna webiga u soo socdaan dhanka saakow qolo kalena halkan bu-aalaan ka gelino dhanka saakow u socdaan kuwana bu-aalaan ka bilowno dhanka jiribay u socdaan kuwana jiribaan ka bilowno dhanka saakow u socdaan si la isaga hortaga macnaha ilaa iyo hadda shan iyo tobankaas beri siddeetan iyo shan farood iyo soddon iyo labo faaf faafka waxaa la dhahaa webiga meeshii uu kor maray ayaa lagu guulaystay in la xidho sheekh xasan maxamed cali sheekh xasan afgooye oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaabba ayaa munaasabadda ka jeediyey kelimadda kaga aadan isagoo u mahad celiyey martidii ka soo qayb gashay intaas kadib kelmaddeyda koowaad waxay noqonaysaa mahadcelin waxaan u mahadcelinaa marka ugu horraysa allah subxaanahu wa tacaala qof kastoo annaga naga mid ah wuxuu dareemi karaa filinkaad aragteen waa la soo jarjaray saacaduu ahaa waxqabadkana saacad wax lagu soo koobi karaa ma ahayn hal su-aal aan idiin weydiiyo dowladda suudaan wuxuu dagaal ku socdaa dhowr bilood soo maaha suudaan ma awooddaa dadkeeda inay wax u qabato maya ma awoodda labaatan sano jihaadkeena jiraa i m f word bank w f b cidday nagu leh ma leh soo saas ma ahan waxaan rabaa inaan isdareensiino hawshaan hawl ay xarako qabatay maaha hawl ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qabtay waayo lain shakartum la'zidannakum awalan allah subxaanahu wa tacaala ayaanu mahadinaynaa amiirka markuu go-aankan qaatay kadib asaa iska bilaabay kow inuu tiisa ka jaro askartiisa ka jaro wax inay runka tahay asaa iska bilaabay soo ma ogidin waxaan qaadana waaba ogtihiin soo maaha saa u dawada danyarnahay ganacsatada waxay arkeen soomaaliyeed runta uu amiirka go-aansaday guntigay dhiishi isaga dhigeen kuwa wilaayaadka jooga keliya ma aha kuwa dalka jooga keliya ma aha dal iyo dibad ayaana laga soo taageeray ilaahay owlaadooda ha u islaaxiyo ilaahay aswaajtooda ha u islaaxiyo qolada saddexaad aan umahad celinayo waa ru'asaa ulcshaa'ir runtii ilaahay un baan u baryaynaa iyagana wax aan ku qiimayno wasnigooda ma naqaano sababtoo ah markay arkeen go-aankii amiirka ayagana waa istaageen ilaahay waxaan uga baryaynaa qiyaadada ay hayaan ummadda ay mas-uulka ka yihiin ilaahay inuu subxaanahu wa tacaala ayagana towfiiqda waafajiyo waxaan u mahad celinaynaa guddigii arrintan ka soo shaqeeyey runtii magacaabidda guddigan waxay ahayd towfiiq ilaahayna waafajiyey runtii waxay bixiyeen juhdi allah subxaanahu wa tacaala keligii og yahay waa tanay habeennimo inay shaqaynayeen ay sheegeen waxaan u mahad celinaynaa guddigii heer xarako gii heer wilaayo iyo wulaadaba ayagana ilaahay ajarkoodaa siiyo munaasabadan oo uu guddiga gurmad ka fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku soo bandhigayay waxqabadkiisa waxaa ka hadlay mas-uuliyiin iyo marti sharaf kale caawa ayaan idiin soo gudbin doonaa codadkii ay jeediyeen insha allah warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga halfurqaan dhegaystayaal xilligan oo naga intaa